الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما يكره من التمني wuxuu u baabaysan yahay maa yukrahu wixii la nacayey la karhayey min atamani ididiilooyinka iyo tamaniga isaguo kaba mid ah kolley tamanigu waxay yidhahdeen waa iraadatun tatacallaqu bilmustaqbal waa wax la doonayo ruuxuu jecel yahay oo uu bal maalan ku tamaniyayu jeclaysanayo inay u xasisho fi lmustaqbal shaygu hadduu khayr yahay oonu dee xasadna meesha soo gelin waaba isagoo dee nicmo cid kale la siiyey oo kale tamanigiisaasi inuu isagu helo ruuxa ay ka suusho arrintu aanay ta ahaynba indee shay iska madluubay noqonaysaa khayr la niyeeyo ama wax dee fiican ou ruuxu iskaba jecel yahay haddii laakiinin aanay wuxuu khayr ahayn waana qeybtan makruuha ah qeybtan aan toosnayn dee shay madmuuma waxaanuu ku tamaniyayaa jeclaysanayo xusuulkiisu haddaanu shay khayr ahayna wax madmuumay noqonaysaaba ama waxaan fiicnaynba bal haddabayn taas wixii la karhayay jaanibka tamaniga ah ayuu baabkeedii yahay xadaanaa musadadu qaala alimaamu lmusanifu raximah llahu tacaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa abuu cawaanata عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق سند كوادد نصوض مري أبو عواننا وضح بن عبد الله اليشكري وي عمر بن أبي سلمة أنه رينوس مر به وتابعه دي فقهاء دي واوين كبمد هاي مدينة kolkolna toddobada laguba daro abuu salamat bnu cabdiraxmaan ibnu cawf cumarna horeynu maran u soo aragnay kolley aabbihii lama sinna kumana dhowa waa nin kolley isaga maqal kuba sugan yahay qaadina isna noqday waqtiyo ee dikrigiisna wuu inoo horeeyey wuxuu ihi marka abu hurayra anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi idaa tamannaa hadduu tamaniyo axadukum axadkiin macnaha waxa buu doonayaa ku tamaniyaya ididiilanaya jecliyayba bal markaa waxaa caynkaasi inuu uba xasilo falyandur ha eega maayo tamanaa waxaanuu ku tamaniyayaa wuxuu yahay bal ha u fiirsado weeyo ha kaba fikiro fa innahu isagu laa yadri ma oga maa yucdaa waxa la siinayo oo dee hadduu shaygu shay khayro fiican yahay xasadna aanu kuwa tacalluqin waaba fiican yahay oo xusuulkii waataan lahayn in wuxuu noqonayaa ama shay madluubu iska noqon ama calalaqal mubaaxa laakiin hadduu waxaanuu ku tamaniyaya waxaan fiicnayn yahay shar yahay waxaaba dhici karta inuu helo dee dhibta ama waxyaasi sharka ah ama aan fiicnayn uuba xasilo ma garanayo waxa uu isaga la siin doonee bal ha u fiirsado macnaa wixii khayrka ahaa tamanigiisii aan xasad raac ahayn dhib ma laha laakiin wuxuu haddaanu khayr ahayn dee ha iskaba dhowro ruuxii oo ha iska daayo ha iska ilaaliyo weeye waaba dhici karta waxa uu kuba tamaniyayey doonayey inuu helaba dee wixiina waxa aan khayrkaba uguba sugnayn uu noqdo baltaaba wey xadiid kaloo xadiid caaisha oo dabaraaniyo ay wariyaan ayaa laftigiisa waxay idaa tamanaa axadukum falyuksir fainamaa yasalu rabbahu caza wajal tamaniga halkaasi dee duco iyo dalabbabu soo noqonaya axadkiin hadduu wax ku tamaniyo ha badsado macnaha waa si aynu soo maray ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu bixiyo ku cuslaanayaa ma jirto dadka oo dhan shaksi kastaba hadduu wuxuu doonayey uu siiyana ilaahay mulkigiisii waxba kama dhin mayso isagu ha badsado waa tamanigii khayrka ahaa ama shay khayra oo uu doonayo bal dee ilaahay weydiisanaya taas bay noqon ee laakiin ka madmuumkii waa kii aan khayrka hayn buu noqonaya baabun laa tusamu lcinaba alkarma kolley xadiid kale uu inoo soo celiyey oo aynu midka la mida soo maray baab dhowaanna waa ti aynu soo marray baabkan oo kale ama waa waxyaalaha alfaadaha iyo hadallada aan fiicnayn ee adabtu ay tahay in layska dhowro ama magacyada aan toosnayna ay tahay adabku iyo waxa fiican in layskaba ilaaliyo kollay sharaxiisiiyo umuurihii kuba tacluqsanaana waa kii inoo horreeyo inagamaba dheerayna haku magacaabina alcinaba geedkan cinabka alkarm karmi halku magacaabina macnuu waxa weeyaana saynu soo maray carab marka leega qabla alislaam iyadoo khamrada ay aada iyo aada u badsan jireen aadna ay u ammaani jireen oo taasoo ayay magacyo badan bay u bixiyeen inuu kaba mid yahay alkarm magacana waa magac ammaaneed iyagu waxay leeyihiin waxay nagu xambaaraysaa markaan cabno deeqsinimo iyo taasay nagu xambaaraysaa laakiin waa magac iyadii laguba ammaanayo oo dee markaas ammaantan isaga waxa weeyaan dee magacan markaas lagu ammaanaa ee magacaa fiican lagu idlaaqaana dadkii bay jeclaysiinaysa ay ku dhiirinaysaayoo sida dicaayaadkan iyo iclaanaadkan la sameeyo waxyaalaha dadka la doonaya inay isqaataan oo lagu socodsiiyo loo ammaaneyo ama magacyo fiican looguba bixiyo tii waa dadka lagu jeclaysiinaya dadkiina wixii dee waaba ka lacaga yaaba inay dee isagii kuba daataan haddaba arrinkan iyo magaca figaasoo lagu magacaaba san horeba usoo maray waxay noqonaysaa dee dadkii oo loo ammaanayo oo la jeclaysiyo oo laga yaabo dadkii inay shurbigiisii haddana dib ugu noqdaan ama ay badsadaanba haddaba magacyada caynkaasee aan marka la eego waaqiciyo xaqiiqadiina kaba dheereen dee ammaantu ay kuba sugan tahay ha u bixinino ha ku idlaaqina weeyo ha ku magacaabina magaca alkarm taas xadiidkaana inooguba iman kolley laakiin dee way noo horreysaan leenahay inagamana dheeraynba xadiidkan mid laba mida xadaثna aadamu qaala xadaثna shucbaة can simaakin can calqamata bni waa'ili can abiihi can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qaala anahu qaal calqamat bnu waa'il waa taabici kolley aabihii buu kaba warinaya aabbihiina waa saxaabi aada u macruuf aha mashhuur ahaa aqyaashii iyo madaxdii reer yamaneed kaba mid ahaa wuxuu yihi bal markaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laa yaquulanna yaanu odhanin axadukum axadkiin oonu ku magacaabin weeye geel karma karmi yaanu odhan isagoo u jeeda geedka cinabka ah ama tee khamrada laga samaysto ee waxaanay bal taasaa odhanina oo ha ku magacaabina waquuluu waxaad tidhaahaan alxabalata yacni alcinab kolkol ba'dana waa la reebaa xabaladhaha waa geedka magacyadiisii mid kaba mid ah cinabdhaha xabaladhaha magacyada caynkaasi in taskiyo iyo madxiyo ammaan la ammaan aanay ku sugnayn ku idlaaqa laakiin magacan waxaynu soo marrayna fa ina alkarma qalbu rajuli lmuslim waa tii aynu xadiidkuba soo maray manaa ruuxa muslimkii qalbigiisa iimaankii khayrku kuba suganyay baa magacan isaga ku xaqloo ku awlaysan ee magacan ay ammaanta iyo taskiyadu kuba sugan tahay taa iska ilaaliyo markaa waxyaalaha aan fiicnaynen wanaagsanayn haddii dadkii iyadoo la jeclaysiinayo ama sandee imakaan arkayno inta lacag la bixiyo idaacaadkii iyo qanawaadkii iyo waxaasi waxyaalaha hadday do-aan ay u samaynayaanba heese iyo ammaano iyo waxyaalaha caynkaasa waa si dadkii loogu keliyo uun oo dadkii loogu dhiriyo waxaan loo qaato wuxuuna isaba aanu u fiicnayn kolley dee waa waxyaalaha ay tahay in la iskaba ilaaliyo ama madmuumka noqonaya haddaba waxaan keenaya in dadkii la jeclaysiiyo magaca caynkaasa ha ku idlaaqina weeye laakiin laha alxabala iyo wixii la midkaa alcinab iyo magacyada kale ee uu leeyahay inay ku sugnayn ammaani baabu qowli rajuli wayxak kolley waxaad muddaa abwaabo isku dhowdhow buu sheekhu soo celceliyaa axaadiis ama kuwii hore ha noqoto ama kuwa ku dhowna waa kanoo dee waan arkaynaa kitaabka isagoo kuwa soo celiya waxaynu soo marray maalin dhaweyd baab axaadiistiisna intan kaba badan tahayoo bal qowlkii uu markaa shaksigu odhanayay weylakoo kale in taas ama weylaka qowlkii laba odhanayo taas baynu xadiidkuba soo marray waana axaadiid dhowra baabku wuxuu ahaaba baabkii raqamkii saddex boqol saddexiyo soddon baabu qowli rajuli lirajuli weylak xadiidkan imaka inoo soo socdo laakiin dariiq kale lahaana dariiq kale lahaana axaadiidtii baabka uu ku soo arooriyay walow dhowr xadiid ahayd ayuu kaba mid ahaa inagamaba dheerayn waxaanan hadda markaa hore soo yar kala farqinay weylaka iyo wayxak waa laba kelimo kolley la isticmaalo in asalkoodna waxaabay idhaahaan wayxaka ruuxa loola yimaadaa ruux ku dhacay halako ama dhibi ay qabsatay aanu mudan oo de wuxuu geystay galabsaday ahayn oo loo naxayo markaasoo looga naxayaaba wayxak la yidhaah kolkol oo macnaha mujaradkaba ah oo hadalkii lagu xoogeynayana waa la laba yimaadaa weylakana dee waaba ruux halaka ku dhacay uu isagu geystay oo uu mutay oo uu dee ehel ama wixii uu mutay oo kale ayaa weylak laba yidhaahaa iyada nafteeda kolkol dee ta'kiid ahaan iyo ama hadalkiioo lagu xoogaynayo waa loola yimaadaa iyadoonay jaanibkaasi jirin bal baabkii hore haddaan kuba soo marray iminka xadiid iyadana aynu kollay duruqdiisa ama marka la eego matigiisa soo maray laakiin aan sanadkan iyo baltaa lafdigan aynaan ku soo arag buu soo celinayaaoo way xaka ay kuba sugan tahay macnaha waa alfaadahaas bal iminka xagga macnaahaana aan soo ogaano dee maalintaa hore ama maalintii dhoweyd ayaan umuuraha ku yar joogsannay ninka qowlkiisii uu odhanayuu shaksi kale ku odhanayay shaksi kaleu ku odhanaya way xak bal wuxuu ku soo arooray kuba yimi xadaثana أxmed bnu khaalidi qaala xadaثana mxamed bnu isxooqa can camihi muusa bni yasaari can abi hurayrata mara الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam sanadka waxaan filaya maxamed ibnu isxaaq waa saaib imaamu ahli اlmagaazi weeye saaxibu sira waa nin aynu kitaabka maro kala duwan soo maro dee bal kolley xasan اlxadiidba adeerkiina waa nin iqo waa adeerkii isaga muuse maxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar baa la yidhaha muuse ibnu yasaarna waa nin taabici oo hiqa oo u adeero isagana dikrigiisu inoo horreeyey laakiin halkan waxaa sheekha bukhaari yahay axmed ibnu khaalid u xusuusnay inaynu hore u soo marray kolle kunyadiisa abu saciid baaba la yidhaa waa nin dadkii atbaacu taabiciintii ugu dambeeyey kaba mid ah ama qolada sagaalaad ee ruwaadda sida xaafida taqsiimkiisa ama taasica kuwa uu kaba cabiro waa nin ibnu maciin iyo ibnu xibbaan iyo ay tawhiiqiyaan oo waa hiqa ay yidhaaheen walow xaafid ibnu xajar saduuq uu kaba cabiro oo dee waa martabo ka dambaysa imaka in waxa weeyaan martabadaa hiqanimada oo kolley rijaasha xasanka haddaan cid kale oo wax ku khilaaftay iyo waxaasi aanay jirin rijaashooda laguma sifeeyo bal taas buu kuba sifeeyey kolley asxaabu sunan alarbaca waxaway ka wariyaan kitaabkeennana waa tan aan ku hayno aladab almufrad haddaan eegno xaafid xajar taqriibkiisana ramsiga kitaabkeenna ma dhigan oo dee daahirka kitaabkiisa waxa weeyaba taqriib inaanu aladab lmufrad riwaayo ku lahayn wuxuu dhigtay xarafka ra iyo arbaca afar waxay ka dhigan tahay asxaabu sunan alarbac ra'na istilaaxiisa iyo qolooyinkaa kolley istilaaxooda waxay ka dhigan tahay kitaab bukhaari leeyahay oo uu kooban oo juz ah oo alqiraa'a khalfa alimaam bal imaamkii oo dee ku tukinaya adiguna qur-aanka aqrintii la aqriyay faatixaya bal maalan taa wixii kuba yimi uu kuba soo uru ku ururiyo waana jus madbuuca bal dabacaad la madbaceeyey juskaas bay ramsigiisa ka dhigan hadduu ninku bukhaari isaga lixdiisa kaga wariyey cala xarafka ra ayay kaba dhigan halkan muu dhigan imaamkii mizi isagu taadiibulkamaal oo dee kutubtaas taqriib iyo taadiibu tahdiib iyo tadhiibka uu waxa weeye kaashif iyo kutubtaas oo dhan kitaabkii u asalka ahaa isaga naftiisa markaa uu dhiganayay ramsigaasunbuu siiyey laakiin markuu tarjamada ku dhex jiray ayuu sheegay inuu labadaa kitaab waa kitaabka alqiraa'a iyo waxa weeyaan kan aynu ku jirnay adabulmufradba labadaba bukhaari wax kaga wariyeyni waa sheekhiisii isaga oo uu kaba warinayay bal kolley ramsiga ciddii taqriib kolkol waxaa dhici karta hadduu xadiidku saxiixa uu ama raawigani saxiixa uu rijaashiisa ka mid yahay ma raaciyaan ramsiga adabulmufrad taasna kama dhigna inuu waxa weeye adabulmufrad aanu kuba sugnayn ee kitaabkii kutubta bukhaari uguba mudnaa ama kutubta musanafada ugu asaxsanaa kol hadduu kuba jiro wixii kale ma soo qaadaan oo kale haddii uu xataa insu kitaabka saxiixa ugu jira tacliiq oo kaliya ay tahay iyadna iyaday kuba kaaftoomaan laakiin marka aanay taasi ahayn bay ramsiga dhigaan de kolkol ila waa dhici karaa sahwe waayo casharka caawa saaka mid kaleba oo inooguba jira oo halkan aan ku arkayno halkaasna ramsigii bukhaari ee aladabulmufrad aan kuba lahayne bal horta waa nin saasa wuxuu yidhi can abi hurayrata mara nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa maray birajulin nin yasuuqu kaxaynaya badanatan waa neef geela badanadu dee geela inta badan kuba idlaaqa neefka loo adaana badano waa la yidhaah marka haddii la idlaaqayo neef geelu wuxuu doona haba noqdee badano waa lagu idlaaqa laakiin markii dambena haddana waxaaba dee ay in badan loo isticmaalay basan hore usoo sheegnay neefka hadiga ah waa neefka geelee loo wado xaramkii si xaramkii loo geeyo looguba qalo haddaba ninkani dabaduu ka waday uu kaxaynayay dariiq dheer buu ka yimi san maalintii dhaweyd soo marrayna waaba daalanaayo wuu u baahnaa inuu fuulo ee laakiin isagu kol hadduu hadyi u waduu leeye aada la baxdido dee ilaahay daraaddii uuba wado ayuu doonay inaanu marna kuba intifaacin xataa dariiqii dheeraa iyo meeshii dheeraa uu kaba keenay in dabada uun ka soo kaxeeyo oonu marna fuulin uu waday ninkana jahdi baa kaba muuqdo waataynu soo marray qad ajhada lumashu inay riwaayadi jirto matiga inoogumay sugnaynbe faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh irkabhaa fuul faqaala yaa rasuula allahi inahaa badanatun imanka badano ma aha neefgeela weeye taa uma jeedo ee waa hadyi oo xaramkan u wadaayo taa weeye faqaala wuxuu ihi irkabhaa fuul isagii baa ku celiyo qaala inahaa badanatun oo hadyi weeyaanoo dee markaa aniga waa waxaan la baxay kuma intifaacayo qaala fi ahaaliثati aw fi araabicati markuu mar saddexaad haddana rasuulka ilaahi intuu yihi inahaa badanatun markii labaad oo haddana ninkii yihi me irkabha inahaa badanatun buu markii saddexaad ama markii afraad rasuulka ilaahay raaciyey wayxaka irkabha manaa dee way ii muuqataayo igama qarsoono weeyaane laakiin wax kuu diidayaa ma jirto kol haddaan waxa weeyaan isagiina uu baahday ilaa inta uu hadyigii ka gaadhayo maxalkiisii ilaa inta uu ka qalayo bal maalan taas halkii ama ka gowracayo halkii kaba gaadhayo hadduu intaa kuba sii intifaaco oo uu sii fuulo kol hadduu weliba u baahan yaysan ninkani uguma baahnaa ba'si kuma sugno weeye oo way ii muuqataa waan arkaaye adigina waa adigan u baahane sharcan way kuu bannaantae fuul weeye marka hadalkii uu ku celceliyo rasuulka ilaahay amarkiisii hore u qaadan waayey ayaa keentay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ama weylaka uu ku yidhaah sidaynu soo marray lafdigii weliba saxiixa ku sugnaa ama weyxakadan imakaan hayno yidhaaho waa laba kelimo dee waxa weeye macnaheedna aan soo ogaanay weyxaka irkabha baabu qowli rajuli yaa hantaa alfaadii baan wadnaa adabkii oo qaybo horena waa ta aan soo haynay oo kale oo bal maalan aynu hore uguba soo maray bal kolley xataa waa ta aan markii hore maalintaa dhaweyd soo sheegayay inuu imaam nawowi raximahu llahu tacaala kitaabka adkaarka alfaado adabka kaba mida dee bal muslim baaba kitaab kitaab dhan uba dhigtay yaanu dheeraaninbe alalfaad min aladab waa alfaad adabka kaba miduu u dhigtaa kitaabuladab akhirkiisaba uu muslim uba dhigtaa nawowi oo kale oon soo sheegnayna inuu tarjamana u dhigtay waxyaalaha ay habboon tahay in layska dhowro oo layskaba ilaaliyo kuwaa dee aynu axaadiid kale ay lahayd oo halkan aan kuba soo marroon isagana wixii kuba sugnaayo aan sheegaynay si bal iidaax ahaan aan usoo qaadanay imanka ninka qowlkiisii uu ku qowlayay nin haddii la yidhi maaha inuu hadalkani nin ku koobnaanayo haweeney hadday tidhaahaana iyaduna waa la mid uun ee waxa weeyaan waa cibaaradan bal isticmaalkeediiyo wixii kuba yimi ee ku soo arooray ayuu baabkiisii yahay baabu qowli rajuli yaa hantaah taase bal lafdigan horta hantaah in nuuntu way reeban tahay kolkol ay fadxiyaana way jirtaa hadan dambena yaa hantaahu oo waa la damiyaa awqaadda qaarkeedna waaba la reebaa horta lafdigani wuxuu khaas ku yahay nidaha iyo dhawaaqa oo waa san oo kaleba yaadii xarfu nidaaid baa kaba horeysa marka waxaanay kuba fasireen macnaheedu inuu yahay yaa haadihi uun wey tanay waa ruuxaan magaceeda yaa haadihi ayay la mid tahay barhkood baa kaba dhiga yaa hantaa macnuhu inuu yahay yaa balhaa macnaa tii warmoogga ahaydeena wax war u haynay oo kale macnuhu inuu taa yahay xagga marka la eega isticmaalkiisa isticmaalkeeda xadiidkii ifkigii oo kale markii ay caaisho iyo umu mistaxay israaceen iyagoo bannaan uba baxay oo xaajadoodii habeen oo ay iyaduna hadal inankeedii ay wax kaga sheegayso tacisa mastaxay tiro caaishana ay qoonsatay se inankeedii weeye waa ninkaa muhaajiriintii ka mida ay u habaarto ama isan tidhaaho ayaa maxay ku lahayd umu mistax dee waxa weeyaan yaa hantaah alam tasmacii maa qaal macnaha waa caaishay ku tilmaamaysaa dee inay waa muddaa hadalku socday ifkigu iyaduna warba umay hayn waanay xanuunsanaysay warkaasna cidi dee loogama sanqadhinba markaasay iyada hadalkaa ku tiri waa meeluu kuba soo arooro saxiixa inooguma sugan oo kale waxaa kaloo saxiixa kuba sugan asmaa bintu abi bakrin iyadoo ay tahay musdalife ay joogaan ayaa dee waa ruux dumara rasuulka ilaahayna way ogeyd inuu u ruqseeyey dumarkaas iyo dadka ducafada inay dadka ka sii horeeyaan oon iyadoon weli waagu berin ay musdelifo ka sii tagaan oo ay mino kusii dhowaadaanba si ay dadka saxmadoodii cidhiirhgooda ugaba horeeyaan saynu soo marray dhowaanba aan soo marnay sawda rasuulka ilaahay inay ka idan dalabto oo u fasaxoy caysha lahayd allamaanana markaas idan dalbo in taas waataynu soo marray ayaa nin iyada mawlaheeda ahaayoo waxa weeyaan cabdullaahi magaciisu ahaaba kalba waxay lahayd dayaxi ma dhacay taasay sugaysay dayaxna kale waqti dambaau dhaca habeenka deetu kolba yidhaa intaa way iska tukanaysay salaad bay iska tukanayso markuu yidhi wuu dhacay bay deeta socdeenoo markaasuu hadadhiyo hantaa in iyada ku idhi laqad qallasna ama waxaan u malaynaya inaan dee hagaag usoo guuro gallo waqtigii waqti ka horreeye aynu nimo ay tidhi me rasuulka ilaahay baa dumarka uba idmay waxaa kaloo iyadna saxiixa kuba sugan caaisho rasuulka ilaahayna kuba yidhi iyadoo ooyeyso malaxayd kaba yimi xajna la soo gelayo maa yubkiika iyo hantaah markaa bal waxa weeyaan waa laftii soo noqnoqdo oo dee axaadiid kala duwan kuba sugan oo macnuu ya haadihi ama yaa balhaa laguma fasiro haddii nin loo jeedo waana inoo imanayaaye ta'da dambe ayaan jirayno yaa hanaah ayuu noqon manaa waa kanow macnaa yaa haadi yaa haada yaa hanaah oo kolkol in aliftay gooyo waa ishbaaciyaan oo markay ishbaaciyaan kolkolna alifta waaba la gooyaayo yaa hanah taas baabuu noqonaya oo iyadoon alifta ama aliftaoo nuunta xarakadeeda la ishbaaciyo o la jiido ama iyadoo aliftiiba la iska gooyo on la ishbaacin bal taasna waa marka mudakarka waxna way noo soo socdaanoo wuu inoo imanaya insha allahu tacaala bal haddaba lafdigani maha lafti dee la yidhaaho waa wax madmuum oo ay tay iska ilaaliyo taa maaha haddii la isticmaala isticmaalkiisu inaanu dhib lahayn oo dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo axaadiidta kala duwan buu kuba soo arooray waa bal taas buu baabkeedii yahay wuxuu uhi markaa musanifku xadaثana cabdالرaحmaan بn شharيki qaala xadaثanii abi can cabdالlahi bni mحamed bni caqiili can ibraahiima bni mحamedi can cimraana bni طalxata can umihi xamnata binti jaxshi qaalat qaala الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam bal sanadku kolle waa sanadiin dee bal waxa weeyaan maqaal uu kuba sugan yahay ruwaadiisa qaarkood eh marka hore sheekhan bukhaari cabdiraxmaan ibnu shariik ibnu cabdilaahi aabihii awowgii cabdullaahi baa la yidhaha waa nin reer kuufa ah oo dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay kuwii ugu waaweynaa ah oo kitaabkeennan al-adabu almufradun kuba sugan bal ibnu xibbaan hiqaadkiisa waa ku soo arooriyaa abu xaatim oo kale waa nin daciifuu yidhaahaa xaafid ibnu xajarna tuu ka cabiray saduuqun yukhdi weeye waa nin iska run badana ah dabdi saasa kumuu sheegin weliba akhdaa'i ay kaba dhacdo bal marka waxaan leenahay waa nin maqaal kuba sugan yahay aabihii buu xadiidka ka warinaya aabihii waa shariikii shariiku lqaadi weeye shariik ibnu cabdillaahi nakhaci ee qaadiga ahaa ninbuu ahaa cadaalad aada u adag lahaa weliba saarim ahaa oo dee kol haddii waxani qadahan iyo waxaan wadiifadiisii uu ku tacalluqsan yahay amiir iyo cid kale toona aan uga barka haybaysan jirin marka la eego waa ah kolley akhbaar kala duwanna waa ku leeyahayba bal shidadiisa xagga iyo saraamada kutubta taraajimta sida siyar iyo kayrkiiba aadna shadiidan calaa ahlilbidac laakiin xifdigiisu marka la eego axaadiis badanuu lahaa waxyaale ay culimmadu yar dareemeen kolkol xaggaa inaanay barhkood dee akhdaay ay jirto awhaami ay jirto khaasatan waxay idhahan intii uu qaadinimada noqdo hawshan culus uu qabtay baa xifdigiisu wax ay iskaba bedeleenoo muslim oo kale iyo dee isagoo maqruuna bal maalan maaha isagoo dee isaga ama mutaabacaadiya waxbuu kaga wariyaa kitaabkeennana waa kaynooguba sugano bal isagu bukhaari xagga saxiixa tacliiqya unbaa dhacay emay dhicin isagu inuu marka la eego inuu toos uga wada wariyo axaadiid usuula muslimna kolley waa mutaabacaad wuxuu kaga wariyaa waayo xifdigiisaan adkayn si aan sheegayo waanan jaanibkan kale ee barhkood in aada iyo aada ugu mudnaa weeye cabdullahi bn maxamed bn caqiilna waa caqiilkan waa caqiil ibnu abi aalib weeye waana reer madiine oo reer bani haashimo hooyadiina zaynab bintu cali ayay ahayd oo dee aabihii iyo hooyadii laba la walaala kalaba dhalay ee isaga naftiisa in bukhaari oo kale iyo tirmidi ayaa xoogeeya ama marka la eego hadalkii afiicneeya laakiin a'immada intooda badan waxaa dhici karta way daciifiyaan laakiin bukhaari iyo tirmide labadaa isu sheekha ah ayaa marka la eega a'immada shaanigiisa xoogeeya xaafidnu xajarnatu kaba cabira saduuqun fii xadiidihi leyn waa nin run badane laakiin xadiidkiisa nooc dacfi ama dabacsanaan ayaa kuba sugan waa suu yidhaaho e bal waxaan leeyahay a'imo kala duwan baa daciifiya dacfiguse waa dacfi ictibaar gelaya waa dacfiga dee mutaabacaad iyo shawaahid gelaya ee gees laakiin bukhaari oo kale iyo tirmidi dee bukhaari xadiidkiisaba kolkol waa taxsiiniya ama waa tasxiixiyaabe iyo sheekhiisa waxaan ujeedaa tirmidi iyo sheekhiisa bukhaari labaduba shaanigiisa way xoogeeyaan waayo sanadkaa wada cusub waxaa ka dambeeya laba ninoo isu adeera ibraahim ibn moxamed waa ibraahim ibn moxamed ibnu dalxa cimraan ibnu dalxana waa adeerkii dalxuna waa dalxat ibnu cubaydillaahi weeye waa axad alcashara taasba weeyaan ninka hore haddaan eegno waa taabici dhexo oo hiqa ah weeye oo aada looguba kalsoon yahay xaafidnu xajarna muslim iyo raqamka asxaabu sunan buu siiyey laakiin waxaan filaya halkan waa sahwi oo wuxuu ramsiga ugu dari waaye aladabulmufrada waa kan riwaayo adabulmufrad kuba leh adeerkiina waxaabaa la yidha aragti buu leeyahy waqtigii rasuulka ilaahay buu dhashay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ru'yuu leeyahayoo isagu muslim riwaayo kuma laha ee ibnu maaji iyo tirmidi iyo abu daa'uud iyo bukhaari fi ladabi almufrad buu riwaayo ku leeyahay bal markaa waxaan leenahay waa isu adeero ibraahim ibnu moxamed ibnu dalxa weeye dalxuna waa dalxat ibnu cubaydillaahi haddaba cimraan ibnu dalxa wuxuu ka warinayaa cadumiya xamnata binti jaxshin hooyadii xamna bintu jaxsh waa haweenayay zaynab bintu jaxshi um almu'miniin bay walaalo ahaayeen markii hore muscab ibnu cumayr baa qabay maalintii uxud baa la dilay muscab ibnu cumayr kalley waxaana waa abti haddee xamsena abtigeed ruma weeyaanoo isagana waa tii maalintaa la dilayba markii muscab la dilay dee walaalkeed cabdillahi ibnu jaxshina iyadna waa la wada dilay intaba mar baa la wada dilo o dee saa qasay soo naqliyaan in dee cabdillaahi loo sheesheegay raggaas oo la yidhi walaalkaa la dil cabdillahi ibnu jaxshiyo dee taraxumu bay la timi allah u naxariisto haddana abtigeed baa la yidhi xamsada waa la dilo iyaduna taraxamad calayh waa say dee kollay kutubta siirada iyo ku soo aroortay markaasaa la yidhi zawjkaagii waa la dili oo markaasay barooratay oo markii labada kale iyada waxay ku kaaftoontuun dee taraxum calayhima oo dee raxmatullaahi caleyh inay tidhaah laakiin markii la yidhi muscab ayaa la dilay bay oyday bay barooratay ay soo naqliyaan waa say soo naqliyaan dee kale ibnu kasiiri keyrka inuu haweenaydu xadiid ahaan u soo naqliyaan marka la eega ninku haweenayda meel aan cid kale gaadhahayn ayuu kaga sugan yahayo waa kan abtigeed iyo walaalkeed iyo dee qaylo iyo lagama maqlin markii odageedii ay noqotay ama ninkeedii ay noqotay way adkaysan kari weyday waa taa weyda adu xamna dabadeed baa waxaa guursaday muscab dabadii baa dalxat ibnu cubaydillaahi guursaday oo cimraankan iyo uba dhashayoo bal markaa waa taas haddaba haweeneydaas baa qaalat waxay tidhi qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa yidhi mahiya maxay tahay xaajadaadu iyo hantaah maxalla shaahidku waa intan rasuulka ilaahay baa iyada ku yihi iyo hantaah sheekhuna aada buu xadiidka u ikhtisaariyey xadiidkan kolley ibnu maajahna waa wariyey abu daawuud iyo tirmidina waa wariyey isagoo xadiidku intaa ka dheer riwaayada ibnu maajah ayay ku sugnayd xamna oo cimraan inuu xamno ka warinayo hooyadii ah kowdhe ama waxa weeyaan iyadaanay ku sugnayd lafdigani yimi waxaan ujeedaa riwaayada ibnu maajah waxaa kuga sugnayd lafdigani ku sugnaa maahiya yahantaa inay umu xabiiba binti jaxshinba halkan kuba sugnayd umu xabiibana waa walaasheed cabdiraxmaan ibnu cawfna waa qabay xamno iyo umu xabiiba iyo bal zaynubna waa lagu daraaye banaatu jaxshin bay idhahan mustaxaadood bay wadahay intuba axkaam istixaadood khaasatan labada kale uba badnaadeene waxa usii mashhuursanaydoo inagu dee istixaado badnayd xamadana ahayno xadiiskuna wuxuu ku tacalluqsan yahay istixaadada iyo axkaamtiisu kuba tacalluqsan yahay haddaba markaan eegnay ibnu maaja oo lafdigani ku yimi umu xabiiba meeshii kuba sugnayd ama abu daa'uud iyo tirmidi oo xadiidka ka wariya istixaadada xamno kaba wariya waana xadiid dheer oo kutubta kalena iyaga kaba soo qaado cibaaradan maahiya iyo yahantaha iyada riwaayadooda kumay sugnayne rasuulka ilaahay dhiiggaa badan ee ka gu'i waayey ay u sheegtay rasuulka ilaahayna wuxuu u sheegay say u tukanaysa ama isu dahirayso lafdigan maahiya yahantaha haddaan eegno walow umu xabiibo halkan ay ahayd oonay xamno ahayd ibnu maaja saa kuba sugan inay tidhi dhiig badan baa iga iman jiro dhabar furan baa igu dhaco dhiiggii baa iga gu'i waayey markaasaan rasuulka ilaahay u imaanoo weydiinaya waxaan kula soo kulmay aqalkii walaashay isagoo jooga waa zaynab bintu jaxshi markaasaan yaa rasuul allahi ina lii ilayka la xaajatan xaajaan kuu leeyahay dan baan kuu leeyahay waa su-aashay weyd markaasaa rasuulku muxuu ihi maa hiya yaa hantaah waa taa weeye oo rasuulka ilaahay inay u timi oy tidhi xaajaan kuu leeyahay rasuulka ilaahay markaasaa zaynab gurigeedii laba joogay markaasaa rasuulku muxuu yidhi maa hiya xaajadu maxay tahay imankaa sheekhu intanbuu inoo soo qaaday haddaynaa xadiidka intii kale ku xidhinna dee waa hadal kooban oo go-an oo dee isagu iyo hantaabaa maqsuudkiisu ah maa hiya xaajadaad ii leedahay maxay tahay yaa hantaa tane ya haadihi taas baa rasuulka ilaahay kuba yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xdثna qتaybة qال xadثna جرير عن الأcmش عن xabيب بن suhbاn الأسdي raأytu cmاarا صلى المكتوبة kolay xabيib mooye inta kale wadadaynu soo wada maray jariirkuna waa ina cabdالxamid xabيb بn suhbaanna waa nin taabiciyo weynoo markaa dee weyn weeye oo waa taabici weyn oo dabaqadii u horeysay taabiciinta ama kuwa صaxaabada u soo raaca waana nin ثiqa weeye kitaabkeenana aladab اlmfrad buu riwaayo ku leeyahay kutubtan kale usuusha iyo waxaanta kuwadan soo raaca riwaayo kuma laha xabiib laakiin waa hiqaan leenahay alasadiy اlkahili wuxuu yihi ninkaa xabiib ibnu subaan laydhaah ra-aytu waxaan arkay camaaran camaar baan arkay waa camaar ibnu yaasir salla isagoo tukaday almaktuubata salaad farada uma qaala lirajuli ninbaa wuxuu ku yidhi ilaa jambii dhinaciisii ku sugnaa yaa hanaah waa lafdigaan sheegaynay marka mudakar aliftan haddii aan la doonana waa la gooyaa oo yaahana ayuu noqonayaa haddii nuunta haddii xarakada la ishbaaciyana san baa inoo soo baxaysa yaahanaah oo de waa yahaada kol haddaan yaahantaah yahaadihi kuba fasirnay yahaada uma qaama haddana salaadiisii baaba u kacay manaa maqsuudku waxa weeyaan waa inuu saxaabigani dee yidhi oo cibaaradan isticmaalay oo de bal yaa fulaan beddelkeedii haddii yaa hantaah iyo yaa haadihi ama yaa hanaah laba yidhaaho macnuhuna yahay yaa haada kolkol ruuxaan magaciisa la garanana loo adeegsan karo walow dee rasuulka ilaahay xamne magaceedna waan garanayaa ama umu xabiiba iyoo kale taas markay noqoto arrimihii aan soo qaadno caaisho inuu rasuulka ilaahay kuba yidhi iyo mawlaheedu inuu asmo ku yidhi iyo kuwaasoo dhanna maaha in la yidhaaho magacoodaana garanayno sidaasaa loo yidhi waa ruux magaciisii la garanayaaba hadalkii la yidhi waanata aan leenahay hadalka ay umumisax lahayd iyo hantaa kolkol iyo balhaa iyo iyadoo qilatalmacrifa iyo inaanay makaayidii dadka iyo waxaa jiraba aanay war u ahayd iyadoo taa uba nisbaynaysa bal markaa isticmaalkeeda waxa ujeedadu waxaani maaha lafti la yidhaaho waa laga rooyahay oo ha layska ilaaliyo adab ahaan maaha ee waa kaa laftigaa inoo soo arooray isticmaalkii xadaثna عlي بن cabdاللahi qاaل xadaثna سfyاn عan إbrahيم بn maysرة عan cمr بn الشhrيd عan أbيه qاaل أrdفnي النبي صلى الله عليه وsلم fqاaل bal kollay de cali بn madini waa iyo سfyaan iبn cuyeyna waa dadka aimada ah in badanna aan soo aragnay ibrahim bn maysarana waa nin ثiqa oo xaafid ah oo atbaac taabiciintii raggii ugu dambeeyey ka mid ah markii hore reer daa'ifa laakiin maka degay weeye waa ibraahim ibnu maysara labada sufyaan iyo kayrkoodba waa nin hiqoo xaafideh caalimeh ay waxbay ka wariyaan marka la eego camr ibnu shariidna waa nin isna reer haqiif ah kunyadiisana abulwaliid laba yidhaaho reer daa'ifah waana nin taabici oo dhexe aabbihiise waa saxaabi baycatu ridwan joogay shariid ibnu suwayd baa la yidhaahaa magaciisa laga yaabo kutubta xaafid meelo qaarkood waa sahwi un ama khada madbuucadeeda shariid ibnu awsin ay dhacday laakiin waa shariid ibnu suwayd oo waxa weeyaan waa saxaabi beycatu ridwan joogay bal taas weeye laftiga shariid dee imika haddii la idhaho baciirkii ama shaksi lagu sifay waa wixii caymadka ahaayo ama firladkaabaabay shariid noqon kollay qisay soo naqliyaan barhkood ay yidhaaheenba markii hore magaciisu maalik buu ahaa maalik baa lagu magacaabaye shariid niman meel lagu laayou dee keligii ka badbaaday oo uu ka caraeranay meeshiioo saas baa shariid loo yidhi oo dee qisaday soo naqliyaan kolley waa niman reer wada daa'if ahaa oo uu ka mid ahaa saxaabigan jaliilka mugiiratu bnu shucba waa qabla islaamihi alaa waxay wada tegeen masar bay tegeen iyo muqawqis ayay u tegeenoo nimankii hadaayo dee kolley dadka muluugtaa waa loo tegi jiray waxdoon baaba loogu tegi jiro markaa dadkii jawaa-is buu siiyey laakiin muqiira ayuu malaa dee intii iyaga u gaadhsiiyey aanuuba gaadhsiin kolley taasna axbay kuba keentay dee kolley markii dambey soo noqdeen iyagoo dhexaa maraya ayuu bal maalan la yidhaahaa dee ha taas weeye waana wax jiro uune in muqiira raggii waa wada laayo ninkanaa ka badbaaday waa raggii oo dhan markaa dabadeed buu rasuulka ilaahi yimuu soo islaamay rasuulka ilaahay xoolihiina waa qaataybe markaa dee dhiiggii iyo waxaa dee shaqo kuma yeelana laakiin islaamnimadkii waana qablalislaami wax kaba dhacay ee dee qabla isnain waxa weeye in islaamnimadkii waa kaba aqbalay oo saasaaba magaco shariidnimadani waa sifay markaa noqonaysaa ugu baxdaa laba yidhaha oo maalintaasi isagu dee meesha ka cararay u badbaaday iyaguna markay seexdeen ee ay dee dhargeen ay malaa khamrada cabeen oo saasa ayuu laayay oo dee waa nooc bal matalan markaas waa ka adeerkii nin aynu sooba marnay oo aynu reer daif odaygood ahaa waxa weeye oo curwa waaba de ayaa dee hawlihii markaa tawaliyo malaa wixii wixii dusha u ritaybe bal marka baa yidhaha saasaa magacu uguma baxayn haddaba wuxu uhi saxaabigaasi qaala ardafani nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa ifangeliyey oo wuxuu igu qaaday dee wixii uu markaa fuushanaa ama raaxilo ha noqoto ama wax kale ayuu halkaa gadaashiisa igu qaaday raaxiladiisii buu la fuulay faqaala wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay baa yidhi hal macaka macaaga ma yahay min shicri umayata bni abi salti ninka ee reer daa'if ee umayat bni abi salti la odhanayo reer haqiif gabayadiisii uu ku gebyi jiray wax ka mida ma xifdisan tahay oo ma haysaa buuri qultu waxaan nacam haa fa anshadtu waxaan isagii u tiriyey beytan waa dee inshaadku waa tirin beyd uu beyd baan tiriyey inshaadkana haaliban shicir dadka la leeyahay markaad tirinayso taas bay inshaad u isticmaalaan kolkolna way isticmaalaan anshadahu linafsih waa cibaaraad kutubta kuba soo noqnoqda macnaha isagoo beydkani laftiisii isagu leh ama abyaadan ayuu dee haddana tiriyeyna waa kaasee linafsihi waxay markaa sian dee macnihii inshaadka loo yaqaanay aan loogu dee markaa inu aanu maanta loo jeedina loo jeeda inuu isagu leeyuu munshi i yahay ayay linafsihina kolkol u raaciyaani haddaba fa anshadtu beytan waxaan rasuulka ilaahay u tiriyey beyt abyaadiisii kaba mid ahaa gabayadiisii faqaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh hiihi hiihi buu yihi hiihi waxa weeyaan macnaa kordhi weeye ziyaadi hayadeennii oo kale bal sii wad weeyaan oo macnaa zidni weeye markaa in kolley waa kelimo ay u isticmaalaan markaas oo kale ama war ama sanbeyd la sheegayo ruuxu markuu dalbayo ziyaadiya in la sii wado ayay hiihi ama taas isticmaalaan haddii marka uu yahay xadiid machuud oo markaa la waday kaa inoo sii kordhina ma tanwiiniyaanoo hiihi bay noqon haddii bal waxa weeye ay tahay uun ziyaado uun la dalbayo iyadoo mid gaara loo jeedin waa macno nakiro waa ismu ficil hiihin bay yidhaahaan haddii iihan laba yidhaaho oo kale macno kale isu bedelaysaa halkan laba fadxiyo oo macnaa waa joogsiyo ka aamusa waxaa laga aamusa ama iskaat la is-aamusinayo kafibaa macnuu noqda iihan oo kale ee hiihi imaka waa beydkii markuu tiriyey ayaa rasuulkii ilaahay yihi bal haddana wax kale kusii dar weeye abyaad kale uu doonayaa inuu abyaad kale uu leeyayo gabaygiisii sii wado xataa anshadtuu ilaa aan rasuulka ilaahay u tiriyey mi-ata beytin boqol beyt waa boqol beyt macnuuna waxa weeyaan rasuulka ilaahay gabaygan u dhagaysanayay uu weliba u dalbaya isagu ziyaado inuu sii beeriyo kolba gabay kala sheego ninkan umayat bnu abi salt kolley waa nin malaa kutubtii horena aqoon uba lahaa in rumaysnaa oo waxa weeyaan asnaamtii iyo waxyaalaha caynkaasana waqtigaa hore waa kaba dheera in laysa soo bixin dooniyo taasna waa aqoonsanaa gees kalena ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaalahan aayaadkiisan kowniga hadday buuro tahay iyo hadday samooyin tahay iyo waxyaalaha ilaahay abuuray ee daliilka waa isaga wujuudkiisa iyo waxdaaninimadiisa ayaabay gabayadiisa in badan oo ka mida ay kuba tacalluqsanaayeen taas bay ahayd in saas baa xadiid kuba soo arooray markaa gabayadiisii waa in laysa soo bixin in lays xisaabi doono samooyinkan iyo dhulkan iyo ciddii abuurtayo inuu ilaahay yahay keligii ka abuuray isagu bal markaa umuurahaasaa gabayadiisu ahaayeenoo xadiid baaba kuba yimi dee waxa weeyaan in aamana shicru wakafara qalbuhu macnaa shicirkiisu waa shicir iimaan laakiin qalbigiisii baa kufriyo xasad buu u kufriyey waxaana xadiid kale kuba yimi oo balkaa ka xoog badan kaada umayatu bna abi salta an yuslima wuxuu u dhowaaday waa marka la eego shicirkiisana waxaanu ku tacalluqsan yahay umuuraha uu kaba hadlayo inuu islaamo ayuu u dhowaaday markaa taas bay ahayd ee dee kollay dhibta dhacday xasadkaa dhibaatadiisu taa tahay waa ogaa waqti in nebi soo baxayo oo dee waa waxyaalihii akhbaartii uu hayay ee damac baa ku jiro adagaad noqon doona iyo taas buu ahaa markii rasuulka ilaahay lasoo diray salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayay arrintu noqotay xasad oo xasadayuu dee isagii inuu raaco ayuu ka joogsado xasadunbuu ugaba tegey markii dambena gaalnimadiibuu kuba dhintay bal waxaa dee uu sameeyey iyaday taatay markii beder dagaalkii dhacay ee nimankii kufaarti iyo sanaadiidda qureysheed lagu laayay gabay uu kuwa ku ammaanaya oo dee baroordiiq oo kale ayuu tiriyey oo kutubta dee marka la eego beder marka laga warramayo iyo ashcaarteeda iyo ay soo naqliyaan culimmadu ay sooba naqliyaan oo qolooyinkaas beder lagu laayay abujahliya ay kaba mid ahayn uu kuba ammaanayo bal adigu waxaan leenahay xasad ahaan iyo taas baa keentay inuu rasuulka ilaahay rumayn waayo raaci waayo laakiin hadalladiisa iyo gabayadiisu gabayada tawxiid uu kuba sugan yahay ee umuurahaas ay kuba sugantahay bay ahayd tan baana rasuulka ilaahay istisaazadiisan iyo inuu dalbayo in loo siyaadiyo keentay ama uu yidhaaho dee wuu u dhowaadayba inuu islaamo inuu u dhowaaday inuu islaamo ama laftigaas soo arooray shicirkiisu waa dee shicir iimaan waa rumeeyey laakiin qalbigiisii baa kufriyey haddaba tan bay ahayd waxaan uu u dalbayay gebagiisan gaar ahaantiisa nacam fa anshadtu beytan qaala hiya xataa anshadtu miata beytin baabu qowli rajuli inii kaslaano bal ninka qowlkiisa u idhaah waan caajisanahay waan wahsanayaa ujeeddada haddii dee qowlkaa la idhaaho maxumi baa ku jirta oo uu qowlkii iskaba warramayo miyay tahay in la iska ilaaliyo layskaba dhowrayni adab baan kuba jirnaa taas baa jawaabteed iyo arrinteed nooguba imanaysa xadaثna mحamed بن بشhاar qاla xadaثna abu daud qاla xadaثna شhucbaة عan يزيid bni khmayri khamiir baa taala can يزيid bni khmayri qaala waana nin hiqo khaamiso kaba mida qaala samictu cabdالlahi bn abi muسى qaala qaalat caiشhaة cabdالlahi bn abi muuse kolley cabdالlahi bn abi qays way idhaahaan cabdالlahi bn qays waa la yidhi kunyadiisa abulأswad ayaaba la yidhaahaa oo nin markii dambena xamso degay waana nin hiqa oo mukhadrama waa dadkii waaweynaa waqtigii rasuulka ilaahayba soo gaadhay yaanu laba kulminba kitaabkeenana aladabulmufrad waa tan aan riwaayadiisa aragno kolley muslimna waa ku sugan yahay iyo asxaabu sunan alarbac laakiin saxiixa bukhaari riwaayo kuma laha waa khaarija saxiix buu kaga wariyey bukhaari waana xadiidkan aan hayne waa nin hiqaan leenahay ninkaas baa wuxuu ihi qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi isagay la hadlaysaa laa tadac ha ka tegin qiyaamo leyli habeenka qiyaamkiisa ha ka tegin hadayn قيaمka habeenimo la kaalay faإن النabiيa slى الlaهu عalيه وasلم kaana laa yadaru rasuulka ilaahay kamuu tegi jirin qiyaamka habeenimo wa kaana wuxua idaa marida hadduu xanuunsado aw kasira uu wahsado صalaa qaacida صalaa waa tukanayay qaacidan xaal yahay isagoo fadhiya oo markaa kamuu tegi jirin isagoo hadda xanuunsanaya oo taagnidii ay ku adag tahay ama caajisan oo taagnidii ay kuba adag tahay kamuu tegi jirine fadhi buu ku tukan jiraye ha ka tegin haddaba oo aduu qiyaamka habeennimo ha ka tegin ilaali daa'im bay leedahay maxalushaahidku waa halkan caaisha rasuulka ilaahay bay tidhi idaa marida aw kasila hadduu isagu waxa weeye xanuunsado ama uu wahsado kasalkana waxay yidhaahaanba tarku shay maca alqudrati calaa ficli cajziga iyo kasalka dee horeynuu soo marray waynu soo marray farqiga u dhexeeya cajziguna waa cadamu lqudrati cala shay waa wixii oo laba kari waaye cajzi la yidhaaho kasalkuna waa wixii oo la karayo laakiin haddana aan lala imane laga tago oo laga wahsado waa wahsigii waa waxaad karayso ood la iman karayso od iska daysa haddana marka haddii rasuulka ilaahay ka cabirtay kasila ay ka cabirtay rasuulka ilaahay kaba cabirtay hadduu shaksigu markaa yidhaaha inay kaslaan de wa inay farqi uma dhexeeya way banaantay wey waa tan iyadii rasuulka ilaahay kaba cabirtay hadduu rasuulka ilaahay wahsado iyadoo kolley dee waxyaalahan wahsiga dadkii waxaas isaga uu kaba fogaa marka kol haddii rasuulka ilaahay ay taa kaba cabirtay dee shaksi hadduu yidhaaha inii kaslaan isagoo iska warramaya de waxay ta waa shay iska jaa-isay noqonaysaayo min baabi awlaa waa ruuxuu isku sifayn karaa ama waa isku idlaaqi karaa intaa weeye halkan oo waayo waa halkan baa ay tahay bidariiqi lawlaa min baabi awlaa ruuxii inii kasilan inuu yidhaaho inii rasuulka ilaahay bay kasila kaba cabirtee dee inay markaa aan maanic kuba sugnayn baabu man tacawada min alkasal waa kan kolley waana ducaynu hore u soo maray bal ciddii ilaahay ka magan gashay kasalka ina kasalka waa shaygii khayrka ahaayoo naftii u dirmi weyda un waad karaysaa waad la iman karaysaa wixii khayrka ahaa wixii wanaagsanaa wixii kuu fiicnaa haddana adigaa ka caajisay ee iska daayey bal markaas waa marad xun weeye markaas kaasi inay awood la-aani meeshii ma jirtee ee waa raqba la-aan baa meeshii ay noqonaysaa haddaba ciddii ilaahay ka magan gashay kasalkii xadaثna khaalid بn mkhldi qaala xadaثna sulaymaan بn bilaali qaala xadaثanii cmr bn abi camri qoola samictu anas bna maliki yaquulu waa xadiiaynu soo maro صaxiixa kaana الnabiyu slى اllahu عalayh waslama yughiru an yaquula allahuma inii acuudu bika min alhami wاlxasan wاlcajzi wاlkasal wاljubni wاlbkl wadalc اdeyn iyo deynka culayskiisa iyo waqalabat الrijaal dadka oo ama ragga qalabadooda rag iga qaalib noqdaan taas waa ducaynu soo marro waxba laqabadeedii kuma laabmayo maxalu shaahidkuna waa kan rasuulka ilaahay ilaahay ka magangeli jiray inkasal bal kolkol waa duca uu badsan jiray oo salaadaha dabadood isticaado uu laba iman jiray bay tani ahaydba walkasalta oo dee waa tan walkasal iyo dee intan kale raacsanbe macnaa waxyaalahan oo kale ee waa hamigii iyo xasankiina farqiga udhexeeya horeynuu soo marnay cajziga iyo kasalkiina waa tan iminka aan kala farqinay jubni iyo bukhlina iskumaba jiraanoo dee waa laba kala duwan labadan kalena iyadna horeynuu soo marmarnay macnaheedna waa taan sheegnay intuba dee waa waxyaalo dhibaatooyin oo ruuxa dhib iyo kuba ah barhkoodna khayrkii iyo wanaaggii uu kasban lahaa ee uu waxa weeyaan dee ka hor joogsanayo oo waa amraad aan fiicfiicinayn iyo dhib waxyaalo aan toosnaynoo ilaahay laga magangalo weeye rasuulka ilaahayna isagoo ilaahay dee u tawaaducaya cubuudiyada xaqeedii gudanaya innaga inoo jidaynayo ina baraya ayuu ducadan laba iman jire baabu qowli rajuli nafsii lakalfidaw bal ninku qowlkiisa uu nin kale kuba odhanayo nafsii naftaydu laka adiga alfidaw furashay kuu tahay macnaa nafta wixii dhib ee ku heli laha naftayda haba heleen naftaydaan kuguma furanaya bal wixii soo arooraya halkaa kuba yimi ayuu baabkiisi yahay xadaثna عlي بن cabdالlahi qala xadaثna سfyaan can ibni judcaan qaala samictu anas bna maliki yaquulu kana abu طalxata bal intaan xadiidka gudagelin horta sanadku waa sanadaynu hore usoo aragnay cali bnu madini iyo sufyaan ibnu cuyeyne iyo cali ibnu zayd judcaankani waa awogiisa saddexaad iyabuu noqonaya hore aynu usoo aragnay dee saxaabigiina waan garanaynaa kolley sanadka xadiidka ninkan ibnu judcaan horeynuu soo maray oo dee cali ibnu ibnu zayd judcaankuna waxaan leenahay baldee cali ibnu zayd ibnu judcaan haba yidhaaheena waa awowgiisa labaad iyo ama saddexaad iyo buu tegayaa ee waa nin kolley culimadii kaba mid ahaa waqtigiisii in dhala-a aqoon badan lahaa laakiin dee xifdi xumiya umuura ay culimmadu u daciifiyaan bal taasba weeye kitaabkana hore waynuugu soo maray markaa sanadka xadiidka dee ibnu judcaan baa ku sugan oo dacfigaasa nuskadan loo badan yahay ay haysataan ayaa waxaan arkaya cibaaro muxaqiqa uu raaciyey halkan sanadku waa daciif buu yidhi laakiin hadal buu raaciyey dee aada muddastu u dhacayba aada u qariiba inuu laba yimaado lama garanayo labada sufyaankuu yahay dee waxay la tahay cid dabaqaad naas inun ilmaamuba lehino taasi kama qarsoono ciladan kale ma sheegina ibnu zayd inuu kuba sugan yahay cali ibnu zayd ibnu judcaan ee cillo wuxuu uga dhigay xadiidka ama sanadka dacfi ugaba dhigay inaan la garanayn sufyaankani kuu yahay labadii sufyaan marka laba arrimoodu way ku wada sugan yihiin oo mid weeyaana sufyaan sufyaan athawri ma noqon karaba cali bnu cabdilaahi lamuu kulmin ama cali bnu madiina sufyaan thawri ee sufyaanku wax ka wariya sufyaan binu cuyeyno horta in la yidhaahdo lama kala garanaya taasi ma jirto arrin kalena bal ka soo qaad iyadoo ishtibaah yimaado oo nin labadoodiiba ka wada wariyey sheekhana ay labadooduba ka wada wariyeen oo meeshii aan kala saari weyno in qaraa'in kalena u weyno ma sufyaan ibnu cuyeyna mise sufyaan ibnu thawri kol hadduu arrintu ay ku wareegayso sufyaan iyo sufyaan waa labadaa nin ee labadaba hiqaadkaa xadiidku hadduu hiqo iyo hiqo ku wareego haddii kan meesha aan ka saarna kii kalena hiqo yahay oo midkood aanu daciifayn xadiidka waa xadiid la aqbalo oo taas laguma cileeyo wax sababta waxa weeyaan dee kolba kii la magacaabaabo waa hiqo un kolba kii la magacaabaabo hiqo weeye haddii kan uu yahayna xadiidku waa xadiid inoo sugan hadduu kan yahayna hiqaa warinaysa marka arrinku haddii aanu hiqo iyo daciif ahayn oo kale ee arrintu uu noqdo an yadura bayna hiqatayn iyadana taasi xadiidka cillo kuma keento xadiidka cilladiisa waxa weeye waa ibnu judcaan baa sanadka xadiidka kuba sugan kaa weeye intaas qaala samictu anas bna malikin yaquulu kaana abu dalxata abu dalxa wuxuu ahaa yajhuu mid dee jilbaha u fadhiisa sida atixiyaadka marka loo fadhiiso oo kale loo fadhiyo weeye oo idaa jalasa calaa rukbatayh ayaa jasaa yajhu bayna yaday rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay hortiisa wayansuru waanu daadin jiray kinaanatahu gabooyihiisa waa kinaanadiisa waa adugu waa weelkan ama darfigan leebabka lagu gurto taas bay kinaano laga yidhaahaa jucbana waa la yidhaahaa taas buu daadin jiray oo bacnaa wuxuu ka soo saari jiray wixii nibaal ahaa iyo leebabkii ku jiray wayaquulu wuxuu odhanayay wejii aniga wejigaygu liwejika rasuulka ilaah wejigaaga alwiqaau gaashaan iyo xifdi buu uba yahay wa nafsii naftaydu linafsi waa beyt weeye kollay rajas kaba mida dee adugu waa duruubtiisii qaar ama siyaadihii kuba iman jiray si ka mida un wa nafsii naftayduna linafsika adiga naftaada alfidaau furashay u tag oo macnuhu waxa weeyaan dee xadiidkan mid aada ugaba heer sarreeyo oo saxiixa inoogu sugan baa maalintii uxudba inoo sugan eh saxaabigani rasuulka ilaahay buu ag joogay wixii rasuulka ilaahay lagu soo ganayana waa isaga dhigayay gees kalena leebabkiisii ayuu rasuulka ilaahay intuu hor fadhiisto ayuu cadowgii ku ganayay isagoo tana leh oo leh wejigayguna wejigaaga wiqaabuu u yahay naftayduna naftaada furashay u tahay xadiidka saxiixan sheegayaana maalintii uxud iyadoo dagaalku markuu isbedelay muslimiintii qayba ay carareenba ee xaggii gaaladu ay soo xogaysteena dee dhinacooda ay kafadiiyo dagaalka iyo miisaanku xaggoodii maray ayaa rasuulka ilaahay buu ag taagnaa waa hor joogay leebabkaa lagu soo ganayu isaga dhigayay isaguna uu ganayay markaasaa marka ruux dee carada iyo ama dib usoo noqdayba uu yimaado ayaa rasuulka ilaahay wuxuu ku odhanayay dalxa unsurhaa liabi dalxa dee leebabkiisnan uu wato abi dalxa u daadi oo kale isaguna rasuulka ilahay intuu isagaba dhigo ayaa kolkol rasuulka ilaahay markuu madaxiisa sare u qaaday isagoo doonaya balleebkiisani halka ku dhacayo inuu eego ayuu odhanayayba laa tushrif naxrii duuna naxrik adigu ujeeddadu aan kaa xigo waxba madaxaaga sare ha u taagan si aan leebkuugu dhicin leebabkaa ay soo ganayaana waana xadiidka saxiixa inoogu sugan maalintii uxud waa abu dalxa zayd ibnu saalu sawju ummi sulaym weeye anas ibnu maalik hooyadii ninkii qabay weeyaan bal taas bay ahayd oo kana waa dee macnahani waa macno inoo sugan imika taas ee cibaarada uu halkan sheekhu usoo qaatay yaanay arrintu tan oo kaleba noqoninbe haddii uu nafsii laka alfidaa yidhaaha maxaa jira waa kan saxaabigan yidhi rasuulka ilaahay baa dee arrin kama kaga sarraysa waana inoo dambaysaaye ee waxa weeyaan aftiika biabi wa ummi iyo dee qolooyinkuba yidhi oo iyadna maalintii uxud iyo dhacday maalintii khandaq iyo dhacday markaa bal alfaadahaasi bal ruux hadduu yidhaaho iyadoo waxaani dee aan naftiisi dhici kartay inaani isagu wixiiba fulin oonay arrintani kaba dhicin haddii cibaaradaa laba yidhaah iyadoo arrintu tilmaamaysa uun kollay wax ka runna ay too dee bal ruuxan marka la eego inuu naftiisa kuba furno ama naftaniisi uu aada iyo aada ugu casiis yahay oo dee aada iyo aada uga jecel yahayoo dhibtiisa kuba iman lahayn uu dee dooran lahaaba isagu inuu kaba badbaadiyo ay arrintu ay taa tahay waa bal waxyaale inooba yimi oo dee xadiidkana kaba mid yahay mid kalena ooba kan xadaثna mcaad bnu fadalة can hishaami can xamaadi hishaamku waa hishaam dastawaa'i weeye can xamaadi can zayd bni wahbi can abi dari qaala wuxuu yihi abu dar faاndalqa الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam naxو اlbaqiic adugu kolley xadiidka markaan eegno صaxiixa sidii kuba sugnayd in ziyaado rasuulka ilaahay baa salawaat ullahi wasalaamu عaleyh keligii buu socday waa habeen cidi lamay socon markaasaan anigu u maleeyey inuu rasuulka ilaahay doonayo inuu keligii socdo oo inay cidi la socoto uu karhayo markaasaa wuxuu leeyahay uu ka dambeeyey markaa meelahan dee wuxuu ka cabirayo fajacaltu amshi fii dili lqamari dayax harhkiisa ujeedadu waa markaa dee dayaxu caddaba ay tahay dhirtaasna uu yar hayo inaha harhkiisa markaa dayaxa kaba yimaado oo kale uu qabto si aanu rasuulka ilaahay uga muuqan gees kalena uu laba socdo ayaan soconayay buu yihi marka waa xaggii rasuulka ilaahay u kacayo faindalaqa nabiyu sala allahu calayh wasalam naxw lbaqiici wandalaqtu waan tegay ana atluuhu anoo raacaya oo isagii daba socda faltafata wuu daymooday fara'anii wuu i arkay faqaala wuxu uhi yaa abaa darin faqultu labayka yaa rasuula allahi wa sacdayk wa ana fidaauka waatan aniguna fidahaagaan ahay ee iyaguna kollay saxaabadii dhabbay kaba ahayd oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh makaru iyo dhib kasta oo ay suurtagal ahayd rasuulka ilaahay inay kuba timaado naftooday kuba furanayeen ama waxay dooranayeen inay iyagu noqdaan fidihiisa faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh in almukiriina kuwa xoolaha badani humulmuqiluuna kuwa xoolaha yar weeye waa kuwa xoolaha m kuwa ajriga humulmuqiluuna kuwa ajriga iyo hawaabka yar iyo khayrka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha dadkii adduunyada xoolaha badan lahaa ee xoolahoodu ay badnaayeen aakhiro marka ay noqoto hawaab iyo ajri kuwa u yar weeye ilaa man shaksi un mooye qaala falay idlaaqu lqowli cala alficli baa halkan qaala yidhi maahe waa falay oo sameeyey haakadaa wahaakadaa saa iyo saa fii xaqina ujeeddadu xoolihiisii faraqay oo waxa weeyaan dee kan siiyey oo kan siiyey oo dariiqdii khayrkii kuba bixiyey oo saa sameeyey waa waxbixintii saa sameeyey oo isaga rasuulka ilahi baa kuba celceliyey mid isagu saa sameeyey un mooye xoolihiisa bixiyey la baxay duruqdii khayrkan fii xaqin weeye maha israaf iyo wax kale iyo macaasi iyo xumaan ee waa wax xaqa isagu maalkiisii ku falay kuba bixiyey un mooye qultu waxaan idhi markaas allah warasuul aclam dee isagu waa kan ilaahiyo rasuulkiisa faqaala haakada alaaan rasuulka ilaahay markaas saasi ku celceliyo adigu waxa weeyaan saa maalkiisii sameeye saa iyo saas oo kale sameeye uma carada lana uxudun way socdeen haddana buurtii uxud baa noo muuqatay faqaala wuxu uhi ya abaa darin faqultu labayka ya rasuula اllahi wastacdayka wa ana fidauk maxalshaadku intan weeye qaala maa yasurunii ima farax gelinayo ana uxudan buurta uxud liali muxamedin saara inuu u noqdo liali muxamedin muxamed aalkiisa dahaban dahab oo fa yumsiya uu galabaysto cindahum iyaga agtooda dinaaru dinaar aw qaala mihqaalan amase mihqaal uu agtooda cadcadda ugaba dhacdo oo macnaa ima farax gelinayso buurta aada iyo aada u weynee uxud laba yidhaa intay dahab noo noqoto ama ii noqoto in bal markaasin ay cadceeddu u dhacdo oo habeenkii ugu galo iyadoy wax ka joogaan ee waxa i farax gelin lahayduun haddii buurtaasoo dahaba aan hayo inta aan habeenku ii soo gelin inaan faraqo oon bixiyo ee inay agtayda xataa iska daa wax ka badanee dinaar ama misqaal uu baaqi ku noqdo oonan bixin taasi amiga ma jecli imana farax gelinayso ee dinaar sida xadiid kale kuba yimi aan ugu talagalay dayn laygu leeyahay oo waqtigiisi gaadhay inaan ku bixiyo uun mooye waa infaaqii badnaay taa uu lahaa ilaa man qaala haakada wahaakada unbay tadna la mid tahay fa yumsiya cindahum dinaarun aw qaala misqaalun uma carada lana waadin waxaa naga hor yimi oo dee si dee iyagii noo noo muuqday weeyaan waa iyagu siay u socdeen buu dee si gudban ayay ugu soo baxeenoo waa waadi iyaga hortooda kuba sugnaa weeye carada lana waadin waxa noo bambaxay oo noo muuqday ama dee waxa weeyaan annaga halkaa waa iyagana waadi waalkiisa kama dhaqaaqaye iyagaa socdaye iyagii markaa u muuqday doox fastantala rasuulka ilaahay baa hore u tallaabsaday macnaha taqadama wey fadanantu waxaan u maleeyey ana lahu xaajatan kol hadduu tallaabadii badiyey macnaa taqadam inuu dan xaajo leeyay sida isagoo xaajadii insaan doonayay inuu meel ugu baydhaba fajalastu waan fadhiistay calaa shafiirin waa waadiga meelaha qararkiisii mid kaba mida ayaan ku dul fadhiistay rasuulka ilaahayna waa kaa iga socday waa abtaa calaya uu iga raagay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qaala wuxuu ihi abu dar fakhashitu caleyh rasuulka ilaahay baan u cabsaday dee kol hadduu sooba noqon waayey oo idhi talo maxaa helayba uma samictu rasuulka ilaahay baa dee haddana soo noqday waxaan maqlay isagoo soo socda kaannahu suu yunaajii la faqayuu la sheekaysanaya rajula nin uma kharaja wuxuu ka soo baxay ilaya waxdo haddana iyadoona cidi laba socon hadalka waan maqlay laysu celcelinayo laakiin iyadoona haddana cidi la socon unbuu igu soo baxayba faqultu waxaan ihi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow man irajulu ninku yuu ahaa alladii ninkaasoo kuntaada tunaajiyi mid la hadla la faqo ama laba hadla faqaala wuxuu yidhi awa samictahu hadalka miyaad maqashay qultu waxaan nacam haa qaala wuxuu ihi fainahu jibriilu jibriil weeye ama jibriil buu ahaayo ataanii waa ii yimi fabasharanii wuxuu igu bishaareeyey annahu man maata ruuxa dhintee min ummatii ummadayda kaba mida laa yushriku billaahi shayan isagoon ilaahay waxba ugu shariig yeelayn dakhala ljannata jannadu geli ama maca asaadiqiin haba galo kolkol dembigiisii haddii loo qabtayna dee marka dambe haba gale kolley jannada mid gala weeye qultu waxaan idhi kolley xadiidka duruqdiisa qaarkood inuu istifsaarkan iyo hadalkan laba yimi abu dar rasuulka ilaahayna uu kuba yidhi taas baaba timi oo wain raqima anfu abidar waata riwaayaadka qaarkood ay raacday laakiin riwaayaadka qaarkoodna waxaaba yimi rasuulka ilaahay inay tan ahaydba oo qultu waxaan idhi oon jibriil kuba idhi wain zana wain saraq haba sinayso waxaba xadee kol hadduu isagoo muwaxida dhintay janno miyuu gelaya qaala nacam haa buu yihi oo dee kolley laftigu maaha isagoo waxa weeyaan markuu dhintaba macalfaa'isiin buu gelayaaye haddii uu dembi gaangalay uu ka toobad keenay dee dembigii looma qabanayo uu kaba toobad keenay haddaanu ka toobadkeenin muwaxidnimo ku dhintay waa taxta almashii'a oo ilaahay subxaana watacaala hadduu kaba dhaafo taas ama shafaacaha kaga dhaafo ama ilaahay naxariistiiba dee mid kastaaba oo naxariistii lahaye dee jannadiibuu maca saabiqiin galay haddii aan lagaba dhaafin oo dembigiisii loo qabto miduu leeyahay laga dahirayo wixii uu geystay oo dee uu naar kuba jiraya marka dambe ma-aalkiisu maxay noqon janno oo markaa lafdigan dakhala aljanna maha macnuun marka iyadoon u naar arag buu asal ahaanba janno gelaya ee waxaweyn kolley kii janno gala weeye ama hore ha u galo ama dib ha u galabe qultu wenzina wensara qaala nacam باب قول الرجل الله سبحانه وتعالى على أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وكلمنا